ma aan gariirka e minus aan keenay farxaddii lama soo koobi karo ardayda imtixaanka ka samaysay xeryaha qaxootiga ayaa dhibco wanaagsan ka keenay natiijadii dugsiyada sare ee maanta lagu dhawaaqay xeerka secondaryna waxaan ka bilaayay iskuol geedi foom an ilaa foom four maantana waan ku faraxsanahay inaan meeshaan istaago aan ka hadlo dareenkeyga darajada e ayaa waxaa keenay afar arday oo ka samaysay imtixaanka iskuulka geedi sekondariya xerada ifo kuwaasoo muujiyey siday ugu faraxsan yihiin guusha ay gaareen
magacayga waa cabdulaahi xasan cali iskuulkan geedi secondary school ayaan ku qaatay muddadii ahayd afar sano oo waxbarasho ah alxamdulilaah maantana dareenkeyda aad buu u wanaagsan yahay farxaddeyda waa meesha ugu dambeysay joogtaa maasha allah waxaan helay dhibac oo u dhigmato toddobaatan iyo shan oo lagu yareedo afka qalaad ee minus magacayga waxaa lahaa cabdiqaadir xuseen maxamuud waxaan sameeyey imtixaankeyga qaranka ah iskuulka geedi aan ka sameeyey waxaana keenay dhibcaa e minus oo ah toddobaatan iyo todoba dhibcaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay natiijada aan keenay maanta farxaddeydana lama soo koobi kara waxaan ugu mahad celinayaa waalidiinteyda iyo macalimiinteyda intaan isoo garab istaageen oo isoo garab qabteen iyo iskuulka intaanu isoo taageereen oo aan ka soo bilaabay fooman ilaa iyo foomfo waxaanan keenay dhibcooyin ah seventy five points oo dhigmata e minus farxaddeyda ama shucuurteyda lama soo koobi karo waxaana umahad celinayaa waalidiinteyda macalimiinteyda iyo dhammaan inta ka qayb qaadatay waxbarashadeyda xusaamed maxamed aadan oo ka mid ah ardaydii imtixaankooda k c a c da ka sameeyeen iskuulka geedi secondary school waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan keeno darajadii oo loo helayo deeq waxbarasho mid ka sii sareyso oo ah e minus waxaan u mahad celinayaa dhammaan waalidiinteeda macalimiinteedii iyo cid kasta oo i garab istaagtay sidoo kale cabdulaahi maxamed maxamuud oo imtixaanka ka sameeyey iskuulka sare ee ixyaa culumudiin ee isla xerada ifo ayaa keenay darajada e minus wuxuuna nala wadaagay dareenkiisa magaceyga waxaa la dhahaa cabdulaahi maxamed maxamuud waxaan ka sameeyey imtixaankeyga qaranka iskuulka ixyaa culamaa udiin ixyaa high school waxaan keenay e minus ma aan gariirka e minus aan keenay farxaddii lama soo koobi karo waxaa mahadda farxaddeeda mahaddeeda waxaa leh ilaahay koowaad waxaa leh ilaahay ilaahay aan ku mahadinaynaa ilaahaygii i siiyey gariirkan wanaagsan tan labaad macalimiinteeda oo dadaal badan iyo juhdi badan igu bixiyeen dhankiisa maamulaha iskuulka geedi macalin faysal geedi ayaa soo dhoweeyey dhibcaha wanaagsan ay ardayda iskuulkiisa heleen ardada imtixaanka inoo samaysay si guud ahaan waxay ahaayeen saddex boqol soddon iyo kow toban iyo laba arday ee imtixaanka u fadhiisan imtixaan ka maqnaayeen saddex boqol iyo waxaa samaysay imtixaanka toban iyo sagaal afar arday garaadka emanes ee keentay aad baan ilaah ugu mahad celinaynaa soddon iyo saddex ardayna waxay keentay garaadka lagu yaqaano b plus lixdan arday sidoo kale waxay heshay b blain siddeetan iyo laba arday waxay keentay b minus toddobaatan iyo shan ardayna waxay keentay c plus taasoo macne ahaanteeda tahay markii laisku soo dardaro laba boqol konton iyo afar inay u qalanto jaamacadaha waddanka iyo dibaddaba intaba sidoo kaleeto ardada u qalantay inay hesho jaamacadaha dibadda ayagana waxay kasii sarreeyaan ilaa boqol iyo konton arday maamulaha iskuulka sare ee xiyaa macalin cali mukhtaar maxamed ayaa soo dhoweeyey natiijada soo baxday wuxuuna faahfaahiyey dhibcaha ay heleen iskuulkooda natiijada maanta soo baxday waa aad ayaan ugu faraxsannahay waxaa imtixaanka noogu fadhiisatay laba boqol labaatan arday dhammaantood waxay u heleen nasiib inay u fadhiistaan imtixaanka wax maqan ma jirin arday nagu horreeyey wuxuu keenay buundada e mina kan nagu dambeeyeyna wuxuu keenay buundada loo yaqaano c mina aad iyo aad aan ugu faraxsan nahay dadaalkii aan muujinay ardada dadaalkii ay muujiyeen waxaan rabaa marka inaan ugu mahad celiyo allah subxaana wa tacaala macalimiinta waalidiinta oo ka qayb qaateen dadaalka aan muujinay noo sahle iga naftood marka aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay natiijada maanta uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka kenya maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab